إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka madaxdiisii ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraray iyo howlgale ka fuliyey gobollada shabeellaha hoose baay iyo jubbada hoose dowladda maraykanka ayaa xukun dil ah ku fulisay mid ka mid ah imaamyada muslimiinta ee dalkaas wiil ayaa agoogii ku dilay degmada waaberi ee magaalada muqdisho dowladda federaalk ayaa ku biirtay liiska dowladaha aanan cod ka dhiiban qaraar la hor keenay golaha ammaanka oo ku saabsan duulaanka yuhuudda ee falastiin dad danyar ah ayaa ka faa'iidaystay barnaamij sakafaybin ah oo ka bilowday degmada saakow iyo qaar ka mid ah deegaanada hoosimaada biyola'aan ayaa laga soo sheegayaa dhulka soomaaliyeed ee ay kenya gumaysiga ku haysato dowladda federaalk ayaa quus ka muujisay in iskudayada lagu doonayo in lagu xaliyo khilaafka kala dhexeeya etoobiya ee ku aadan heshiiska uu muuse biixi la galay abiy axmed wilaayada islaamiga ee hiiraan ayaa soo gebagabaysay olole dacwo ah oo ka socday wilaayada kaasoo bulshada lagu wacyigelinayey موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa duhur jimco ah taariikhdan ay ku beegan tahay toddoba iyo labaatanka bisha sagaalaad labada kun afar iyo labaatan kusoo dhowaada warkii oo dhan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraray iyo howlgale ka fuliyey gobollada shabeellaha hoose baay iyo jubbada hoose haddaan ku horreyna shabeellaha hoose ciidamada mujaahidiinta ayaa dagaalo waxay ku qaadeen xerada ciidamada shisheeye ee deegaanka shalambuud inta la xaqiijiyey weerarkaasi waxaa ku dhintay saddex askari oo ka tirsan kuwa shisheeye halka ay ku dhaawacmeen laba kale oo ka mid ah ciidamada shisheeye diyaarad helikobtar ah ayaa qaaday dhaawaca iyo dhimashada ciidamada shisheeye ee weerarkaasi la kulmay jubbada hoose ciidamada mujaahidiinta ayaa dagaal culus kala hortegey kolonyo iyo ciidamada maamulka jubbaland oo ka soo baxay magaalada kismaayo kuwaasi oo doonayay inay dhibaateeyaan shacabka ku dhaqan deegaanka kaamijiroon ee hoostaga magaala kismaayo sida ay wararku sheegayaan dagaal culus kadib ciidamada maamulka jubbaland ayaa la laabtay guuldaro khasaare kala duwanna waa uu ka soo gaaray weerarkaasi dhanka baay ciidamada mujaahidiinta ayaa waxay xalay dagaalo ku ekeeyeen xerada ciidamada maamulka isku magacaabay koonfur galbeed ay ku leeyihiin degmada khansax dheere lama oga ilaa iyo hadda khasaaraha rasmiga ah ee lagu gaarsiiyey ciidamada maamulka koonfur galbeed weerarkaasi dowladda maraykanka ayaa xukun dil ah ku fulisay mid ka mid ah imaamyada muslimiinta ee dalkaas warkaasi farxaan cali cabdulaahi ayaa ka warramaya xukuumadda washington ayaa dishay imaam khaliifa oo ahaa sheekh muslim ah kaas oo dilkiisa uu ka dhashay buuq aad u weyn dowladda maraykanka ayaa imaamkani ku eedeysay inuu sannadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo sideeddii tooray ku dilay habeenay maraykan ah balse waxaa deymo ah looma helin kadib markii la baaray d n e-ga inta badan hay-adaha garsoorka maraykanka iyo xitaa qoyskii ay ka dhalatay haweenaydii la dilay ayaa ka soo horjeesatay xukunka dilka ah ee lagu xukumay imaam khaliifa williams laakiin maxkamadda sare ee gobolka missouri ayaa ku adkaysatay in sheekha la dilo xitaa haddii aanan wax caddaymo ah loo haynin eedeynta loo soo jeediyey sida laga soo xigtay warbaahinta waddankaas waxaa imaamka nafta la dhaafiyey habeenkii xalay iyadoo dilkiisa loo adeegsaday cirbad sun ah taas oo uu xanuunkeeda la sakaraaday ilaa ay naftu ka baxday wadaadkan markii xabsiga la dhigay sannadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo sideeddii wuxuu ahaa nin gaal ah balse xabsiga ayuu ku dhex islaamay wuxuu magaciisa oo ahaa williams u beddelay khaliifa williams wuxuuna noqday sheekh diinta yaqaana oo imaam u noqday dadka muslimiinta ah ee xabsiga kula xirnaa dowladda maraykanka ayaa ka xumaatay in uu diinta islaamka qaato ninkan oo ahaa qof maskax badan kaasoo haddii waddanka lagu sii dhex daayo dad badan xaqa fahansiin kara wiil ayaa awoogii ku dilay degmada waaberi ee magaalada muqdisho cabdifataax faarax diiriye ayaa warkaasi faahfaahinaya degmada waaberi ee magaalada muqdisho waxaa maalintii shalay ka dhacday dhacdo naxlinle kadib markii wiil uu midi ku dilay oday awoow u ahaa odayga torayda lagu dilay waxaa magaciisa lagu sheegay maxamed nuur waana toddobaatan sano jir dhowaan ka yimid waddanka holan ee qaaradda yurub wiil uu awoowo u yahay oo ay dhashay gabadhiisa laguna magacaabo usaama ayaa la sheegay in dhowr jeer midi ku dhiftay sidaana u geeriyooday ilaa iyo hadda lama ogo waxa ay salka ku hayso dhacdadani haddaba qaar ka mid a dariska ayaa warbaahinta la hadlay walaa horta xaafadda wax ka dhacay horta wax oo dadkii dhan ku naxeen waaye qof filinaysana ma lahan saaka waa hurdaayey hurdadaan ka soo kacnay xaafaddaoo buuq aan ku soo kacnay markii bannaankaa imaanane qofkii oo dhaawac oo isbitaal loo sii wado besan aan aragnay inta kale gudihii ka dhaceen wax gudaha ka dhaco ah usaam waa fiicnaay haddii oo micnaha qof oo hadda oo isdhaayo male ninkaasaa wax halaynaayo qof hadda ku fikiraayo male ninkaasaa wax samaynaayo ma lahan laakiin micnaha qadartiina iska qoran tahay wiligeed xitaa ma ku fikirin ninkaana waa diiqoo dila xitaa ma isdheena ani. odaygu la dila abkoo u yahay abkoogiis waaye wiil iyo waalidkiis waaye waxa isgaarsiinaa cid isdheesana ma laha marka wax walba qadarta allah ka weyn wax walbana qadarta allay ku dhaceen odayga anaga diriskeennu ahaa marka allah u naxariista saakidii een, hore marka ah, hadda waxaan kusoo toosnay odaygii oo la dilayo oo dhiigbaxaayo iyo marka sida noola sheegay marka wiilkii yarka awowga uu u yahay ah, cunuga marka een, ah, toorihi ku dhiftay marka allahu mustacaan odaygii waa lala ardi waxaa loo qaaday isbitaalaa loo qaaday marka hadda waxaa lasoo sheegay inuu geeriyoodiyaa lasoo sheegay maya canuga ma waalneen een, waali kuma ogen anaga kole wixii hoose adoo jira ma sheegi karno laakiinse een, yarka yar iska deganow ahaa suu ee, dukaanka markuu kasoo adeegayo masaajidkiisuu iska aadaayey marka ma ma naqaan se- kole see wax u jiraan ma naqaano een, ilaa allahu mustacaan si kastaba dhacdooyinka nuucani ayaa waxay ku soo badanayaan magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya taa oo dadka muqdisho ku reebtay argagax iyo filawa dowladda federaalk ayaa ku biirtay liiska dowladaha aanan cod ka dhiiban qaraar la horkeenay golaha ammaanka oo ku saabsan duulaanka yuhuudda ee falastiin tafaasiisha warkaasi maxamed sheekh ayaa soo gudbinaya bartamihii bishan sebteembar ayaa maxkamadda waxaa loogu yeeray adduunka ee i c j waxay qaramada midoobay horkeentay qaraar ka hadlaya cawaaqibta siyaasadeed ee ka dhalan karta duulaanka yahuudda ee ka dhanka reer falastiin si xubnaha qaybta ka ah golaha qaramada midoobay ay arrintaasi uga codeeyaan dowladda federaalk ayaa ka mid noqotay labiyi toban dal oo aan gebi ahaanba wax codda ka dhiiban arrinta la xidhiirta ajandaha ay golaha horkeentay maxkamadda i c j kaasoo badi dowladihii kasoo qaybgala ee kulanka ay ahaa uga codeeyeen iyagoona sheegay in ficilada yahuudda ay cawaaqib siyaasadeed yeelan doonaan inta aanu xaalku sidaasi gaarinna ay wanaagsan tahay in la joojiyo dhibaatada ka dhanka reer falastiin ka aamuska qodobka la horkeenay qaramada midoobay ayaa ka dhigan in wakiilka ka socda dalka uu goobta codbixinta isaga baxo xilliga codbixinta dhacayso inta badan waxay dalka u sameeyaan si ay uga fogaadaan caqabado u imaan kara haddii ay codkooda dhiibtaan horey ayaa madaxweynaha dowladda federaalka ninka lagu magacaabo xasan sheekh maxamuud wuxuu maamulka yahuudda ee xoogga ku haysto dhulka falastiin ku tilmaamay dowlad iyadoona warbaahinta yahuudda tilmaamtay inay socdaan wadahadallo xoogan oo lagu doonayo in dowladda federaalka ay caadiyeyso xiriirka ay la leedahay yahuudda israa'iil waa dowlad waa awood ka jirta gobolka waxayna leedahay dhammaan kaabayaashii ay ku sii ahaan lahayd awood goboleed annagu waannu aqoonsannahay jiritaanka israa'iil waana aqbalnay inay tahay dowlad dhab ah we do recognize and we do accept the existence of Israel as a state.
mas-uuliyiinta dowladda federaalk ayaa marar badan warbaahinta iyo mimbarada isla soo taagay in maamulka sahaa'inada ee yahuudda uu yahay dowlad madax bannaan taasoo ilaa iyo haatan u muldooxaysa shacabka dulmidiidka ee reer falastiin reer falastiin iyo kooxaha muqaawamada ayaa iyagana dhankooda isku dhaarsaday inay la dagaalamaan yahuudda xaaqidiinta ah ee u xusul duubaya in dhulka falastiin ee ku yaala masjidka barakaysan ee al aqsa la wareegaan dad danyar ah ayaa ka faa'iidaystay barnaamij sakaqiybin ah oo ka bilowday degmada saako iyo qaar ka mid ah deegaanada hoosimaada maxamed muudi ayaa warbixintaasi soo gudbinaya
labaatan iyo saddexda rabiicul awal kun afar boqol afartan iyo lix hijiriga waxaa shalay degmada saakow iyo deegaanada hoos yimaada ka bilowday qaybinta sakawaadka ee meelaha maktabka sakawaadka uu ka qaybiyey waxaa ka mid ah degmada saakow deegaanka jawaarey deegaanka baarka mumundhoro iyo deegaanka goomir tirada dadka la siiyey sakada waa boqol afartan iyo sagaal qoys degmada saako dadka la siiyey sakada waxay gaarayeen sagaashan iyo sideed qoys kuwaas oo la siiyey shan neef oo ari ah geelana qofkiiba waxaa la siiyey hal geel deegaanka jawaari waxaa loo qaybiyey labaatan iyo saddex qoys kuwaas oo la siiyey geel iyo ari deegaanka goomir shan iyo toban qoys kuwaas oo igana loo qaybiyey geel iyo ari baarka mumundhuru waxaa loo qaybiyey saddex iyo toban qoys oo la siiyey geel iyo ari haddaba waa kuwan qaar ka mid ah dadkii loo qaybiyey geela asalaamu calaykum waaleykum waraxmatullahi barakaatu magacaagi xasan xaaji abukar waaye xasanow adigu ma reer sakow baa tahay mise deegaan kala ka timi maya reer saakow waa nahay maaragta ii sheeg saakow waa degan nahay degmada saakow waa gartay maadaama dadka deegaanka aad tahay sakuwaadka maanta la bixinaya adigu ma markii kuu horreysay mase horey bax u qaadatay markii i horeysay waaye waa gartay maadaama ay tahay warkii markii kugu horreysay maanta adigu maxaa lagu siiyey neef geel ah ayaa lii siiyey waa gartay neefka geel lagu siiyey maanta ee miyaad dhaqanaysaa mid waa iibinaysaa inaan dhaqdaan rabaa waana ka faraxsanahay waa gartay walaalihii soo ururiyey arrinkaani haddana idiin qaybiyey maxaad ugu ducaynaysaa ilaahay gacantooda kor allaha ka dhiga gaalada allaha jebiyey ma aragta muslimiinta gacantooda kor allaha ka yeela ma aragta khayr badan aan u rajaynaynaa aad baa umahadsan tahay adeer magacaa magacaydu waxaa la yidhaha aadanyarow aadan
aadanyarow aadan adigu ma dadka deegaanka saakow baad tahay mise deegaan kale ka timid deegaanka saakow dhalatoy deegaanka saakow baa kama ka mid tahay maktabka sakawaadka degmada tansakow maanta waxay bixinayeen xoolihii sakawaadka adigu maanta maxaa lagu siiyey aniga waxaa lii siiyey maanta hal geel
waa gartay hal geela lagu siiyey bal dareenkaaga ka waran dareenkayda aad aad u sarreeya
aad baad u fiican tahay waxaad noogu warbixisaa sakawada sanadkaana kugu horreeyey mise horey waxbaa u qaadatay maya waa i koow
markaana kugu horreysa oo wax qaadato waa gartay xoolaha hadda lagu siiyey geeli lagu siiyey miyaad dhaqanaysaa mise waa iibinaysaa geelilaanaan bahay waa dhaqaalaysana waa gartay raggii arrinkaani soo aruuriyey oo howshaani oo isku soo dabiriday haddana idin qaybiyey oo qoraxdaan idinku qaybiyey walaalahaas maxaa ku ducaynaysaa walaalahaas kor allah ka dhiga guul allah siiye gaalada allah jibiye gaalada rush iyo rash allah ku riyo dhanka ariga dadka loo qaybiyey oo iyaguna ka warbixinaya waxyaalaha la siiyey magacaagii kuusow maxamed xasan adigu ma dadka deegaanka saakow baad ka mid tahay nacam dadka deegaanka saakow ka mid ahay waa gartay maanta maktabka sakawaadka ee degmada saakow waxay bixinayaan xoolihii sakawaadka adigu maxaa lagu siiyey anigu waxaa lii siiyey shan neef oo ari ah ilaahayaan ugu mahadinayaa si kale waxaan ugu mahadinaa walaayada islaamka ilaahay gacanteeda kor ha ka dhigo gaali meejii joogtoba allah burburiyo ilaahay adamkiisa toddobaatan iyo afar sanaan jiraa kolka hoolo saa loo qabanaya weligay ma arkeen marka gacanta walaayada kor allah ka dhigo diinta allah dhoweeyo gaalana allah jibiyo
magacayga axmed maxamed wa maanta waxaad taagan tahay goobta lagu bixinayay sekada ayaad joogtaa sanad walibana xarakada mujaahinta al-shabaab waxay bixisaa sako ayay bixisaa adigu maanta marka aad iska warbixinayso ama qodhaadii maxaa maanta waxyaalaha la qaybinayay kaa soo gaaray ari baa iga soo gaaray ilaahay hayin barkeeyo ari badan baa iga soo gaaray waa gartay ariga maanta aad lagu siiyey marka aad fiiriso dareenkaagu siduu yahay aad baan aad baan waxaa weeye ayay farxaddayda u kaxsantahay insha allah waxaa weeyaan allah ii barakeeyo intii bixisayna allah u barakeeye intii isiisayna allah barakeeyo magacaagay cashaqa
caashoy maanta maktabka sakawaadka ee degmada saako waxay bixinayeen sakadii adigu maxaa lagu siiyey waxaa lii siiyey shan neef oo ari ah waa gartay bal dareenkaaga nooga sheekay aadaan ugu faraxsanaa alxamdulilaah walaalihii oo arrinkaani oo idin siiyey iyo intii soo abaabashayba maxaad aad ugu ducaynaysaa waxaan ugu ducaynayaa kheyr badan inuu ilaahay siiyo janno siiyo marka nimcada annaga haysanna meelo badan oo wilaayada islaamka aan ka mid ahayn aana laga haysan alxamdulilaah wilaayadka islaamkana waa sidaanoo kaleta meel kaste xoolaha sakawaadkana waa la qaybiyaa hadday murtidiinta ee been sheegaan oo ay dhahaan al-shabaab sakawaadka ayaga unbaa ku noolaada beentooda waaye xoolaha sakawaadka dadka masaakiinta oo u baahan ayaa la siiyaa marka dadkii u baahnaayo waxaa waay masaakiintaan waan ka mid nahay ilaahay ayaan loo qadaray qofkii ilaahay u qadaray ayaan helaya waxa ilaahay u qoray
saka qaybintii degmada saakow iyo deegaanada hoos yimaada ayaa ku soo idlaaday jawi deggan biyo la-aan ayaa laga soo sheegayaa dhulka soomaaliyeed ee ay kenya gumaysato warkaani waxaa inoo haya cali aadan biyo la-aan daran ayaa laga soo sheegayaa deegaan ka tirsan magaalada gaarisa oo ku hoos jirto gumaysiga dowladda kenya dad badan oo ay ku jiraan waayeelo ayaa dhigay isku soo baxa ay kaga cabanayaan biyo la-aanta ka jirta deegaankooda oo ku yaala magaalada gaarisa maamulka ay dowladda kenya ka dhisitay gobolka ayay ku eedeeyeen inay waxba u qabanin qofku markuu uu haraad u dhimo rabana biyo la raadiyo inaan sida u oomanahay biyana aan shuban karin ummadda ruuxadda ay biyo shubata ruuxa kale biyo ma shuban karo waamadaa fiiri waa sagaasan jir maamadaa kale fiiri waa boqol jir caruurtan yeerka agoommaha fiiri haweenkan fiiri war qofaan biyo cabbin muu noolaan karaa nafta qofka markay daysa waxaa la dhihi booyad dirac war qof dhintay goormee meedkiisa booyad lala soo gaari war ilaahay aan ka cabsanno muddooyinkii dambe waxaa deegaanada ka hoos jiro gumaysiga dowladda kenya n f d kusoo badanayay dadka ka cabanaya biyola-aanta iyo xaaladda nololeed ee ka jirta deegaanadaasi dowladda federaalk ayaa quus ka muujisay iskudayada lagu doonayo in lagu xaliyo khilaafka kala dhexeeya itoobiya ee ku aadan heshiiskii uu muuse biixi la galay abiy axmed warkaasi waxaa ka warramaya khaalid maxamed axmed wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalka axmed macalin fiqi ayaa sheegay in ra'iisul wasaaraha itoobiya uu maray waddo qardajeex ah isagoo baalmaray dowladda federaalka fiqi ayaa sheegay in abiy axmed uu u muuqdo nin ku adkaysanaya heshiiskii loogu saxiixay badda soomaaliya ee uu la galay muuse biixi ra-iisul wasaaraha ethoobiya ayaa runtii dariiq qaldad oo qardajeexa oo aan shuruucda caalamkao dhan ka soo horjeeda oo derisnimada xumaynaysa oo xiriirkii soo hagaagayay soomaaliya ethoobiya meel uga dhacaya si qaldan oo qardajeexa u aaday in uu heshiis sharci darraa la saxiixdo maamulkan ka jira gobollada waqooyi ee soomaaliya arrintaas runtii ayaa samaysay isagoo yaqaana soomaaliya waxay tahay isagoo yaqaana xuduudaha isagoo aan darisnahay isagoo yaqaana shucuubta labada dal wixii soo dhex maray ayuu u bareeray marka aniga ima muuqato in uu dariiqaas qardajeexa inta ka soo jiireeyo uu dowladda soomaaliya soo engage gareeyo ama la soo xiriiro marka ima muuqato aniga dariiqaas wuxuu intaa ku daray in dowladda federaalka iyadoo shaatigeeda lagu heysto ay itoobiya wadahadal kula fureen dalka turkiga si aanay uga ekaanin inay diidan tahay wadahadalka
shirarkaas runtii isku day bay ahaayeen aan adduunka u muujinaynay in aan diyaar u nahay iyadoo shaatigeennana ku haysto inaan haddana diyaar u nahay oo dal walaalaheen oo turki la yidhaahdo ayagu ay aadeen etoobiyaanku yidhahdeen dhexdhexaadiya inaan hadhowtu u ekaan niman aan rabin in qadiyaddan la xalliyo ama xal laga gaaro fiqi oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalka ayaa ka mid ahaa ragga ugu badan ee xayeysiiya itoobiyaanka wuxuuna ahaa ninka keliya ee labadii sano lasoo dhaafay ku faanaya in ciidamada itoobiya ay u soo hiilin doonaan dowladda federaalka warkan waxaad kala socotaan idaacadda alfurqaan wilaayada islaamiga ee iiraan ayaa soo gebagabaysay olole dacwo ah oo ka socday wilaayada kaasoo bulshada lagu wacyigelinayey waa kan sakariye cumar oo ka warramaya xamladan oo muddo bil ah si dardar ah uga socotay degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee hiiraan islamarkaana ay ka faa'iidaysteen qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool wilaayada ayaa waxaa ugu dambeyn ay ku dhawaaqday wilaayada islaamiga ee hiiraan inay ku soo dhammaatay si wanaagsan waxaana munaasabadda lagu soo gunaanadayay xamladan ka hadlay qaar ka mid ah culammada iyo waxgaradkii qaybta ka ahaa xamlada sheekh axmed dheere oo ka mid ahaa guddiga culammada ee xamladan ay u saartay wilaayada islaamiga hiiraan ayaa ka warramay sida ay bulshada uga falceliyeen xamladan waxa weeyaan xamlada ayadaa waxay ahayd shay muhiima annaga waxaan joognay muxaafadada jallaqsi ayaan joognay muxaafadadaas waxaan soo marray tuulooyin markii hore waxaa laga bilaabay meel ladhaha buqrugrug waxaan marray oo kale raso waxaan marray meel layidhaaho okure ayaan marray kadibna waxaan u soo laabannay meesha layidhaaho buurweyn waxaan ku xujisiinay wardheen waxaan ku xujisiinay markii dambean ku laabannay bilaal dadku aad iyo aad bay run ahaan mayna ku kala duwanayn inay diyaar u ahaayeen oo rag iyo dumarba waxaad mooddaa in idaacad meesha inta laga furay laga sii dhaadhiciyey waxaan u tegaynay meel walba dadkii oo diyaara sidoo kale waxaa isna markiisa ka hadlay munaasabadan lagu soo gabagabaynayay xamlada irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad nabadoon goolis oo ka mid ah waxgaradka wilaayada islaamiga hiiraan xamladaas waxay ku soo aaday xilli loo baahan yahay dadku aad bay uga oomanaayeen waxaad arkaysaa ummadda markii loo yeero maanta dacwa shaarica jirta ha la yimaada la yidhaahdo wax soo haraya albaabada waa lasoo wada xidhanayaa guryaha waa lasoo xidhayaa dumarkii carruurtu way imaanayaan ilaa ay ka dhammaatana dhaqdhaqaaq ma laha taas waxay ku tusaysaa baahida ummadda u qabtay munaasabadda oo sii socotay ayaa waxaa markaan mikrofoonka lagu soo dhoweeyey ogaaska guud ee beesha gaaljecel ogaas xuseen ogaas cabdulaahi ogaas maxamed wuxuuna ogaaska ka codsaday maamulka islaamiga ah in xamlada noocan oo kale ah loogu soo celceliyo bulshada xamladii irshaadulomah waxaa la dhihi karaa bulshada way camiimtay meel ay reebtay ma jirto ama meel aysan garaacin ma jirto alxamdulilah rabbilcaalamiin dacwada ayada marka ilaahay tabaaraka watacaala ku mahadsan dadkeennii maaragtay way gaartay xamlada ayada waxaan codsanaynaa maadaama miraheeda la arkay oo maanta dadka magaalada dadkii baadiyaha ay taabatay oo maaragtay gabdhihii baadiyaha joogay iyo raggii baadiyaha joogay iyo xoololeyda ay gaartay tanoo kaleenta in mar walba lasoo celceliyo insha allahu tacaala waa codsanayna insha allahu tacaala ugu dambeyntii waxaa munaasabadan soo xiray weliga gobolka hiiraan sheekh guuleed abunabhaan wuxuuna kula dardaarmay qaybaha kala duwan ee bulshada gobolka hiiraan inay ka qayb qaataan fulinta qodobada xamlada maanta waxaan u fadhinno waa gebagabadii iyo gunaanadka fayska koobaad waxa aan gelaynana waa fayska labaad oo tanfiid ah amaa iclaamka iyo wacyigelinta dadkeenna joojin mayno waa wadaynaa dadka muhimka ah oo ummadda muhimka waa oo ru'asadooda waa raggiinaan meesha fadhiyo culimo ah oo nuqabo ah oo ugaasi ah dadka waxaan rabnaa sheegidda iyo gaarsiinta inaanan joojin oo aan ku wadno ilaahay subxaanahu wa tacaalana garabkeennuu noqon doonaa tanfiidkeenna iyo fulinteennana waxaan ilaahay weydiisanaya inuu noo fududeeyo dadkeenna qabuulka hadda ilaahay uu xamladan u geliyey tanfiidkana inuu xamlada u geliyo waxaana la hubaa sidii aan wacyigelinta aan ugu wada istaagnay haddaan tanfiidka ugu istaagno dadka ayagaa hoggaansamaya waxaan xunna ayagaa joojinaya inaan garab isugu noqonno intaasaan idinka rajaynaynaa aad baad u mahadsan tihiin fayska koobaad oo xamladana halkaasuu noogu xidhan yahay hada wabilahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu ololahan dacwiga ah ee xamlada irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad ayaa horay waxaa sidanoo kale u soo gebagabeeyey wilayaadka islaamiga ah waxaana munaasabadan lagu soo gunaanadayay xamaladan dacwiga ah ee ka qabsoomtay deegaanada wilaayada islaamiga hiiraan ay qayba ka noqonaysaa ololaha dacwiga ah ee maamulada islaamiga ah ay ka wadaan deegaanada ay ka arrimiyaan kuwaas oo ay ka faa'iidaysteen qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan deegaanadaasi warkii alfurqaana dhegeystayaal waanageyntaa